waxaa laga yaaba marka su-aasha isweydiisa wax ugu horeeya kugu soo dhacay inay tahay dadkaasi ilaahay ma jeclo waayo lacagay haystaan laakiin adi ilaahaya ku jecel maxaa yeele faqiiraad tahay fikirkaasi mayla qabtaan ma jiraa dad ila qabo waa inta badan fikirka bulshadeena ka dhaadhacsan weeyaan inay lacagta tahay wax xun inay lacagta tahay calaamad shaydaan in qofka markuu lacag helo uu fasahaadayo in qofka markuu dhaqaalo badan helo oo dhaqaalo soo gala inuu dadka ilaabayo inuu markuu qofka dhaqaalo soo galo isbedel iyo siyaabo kale uu noqonayo inuu qofka naxariista ka guurayo waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha nagala dhaadhiciyey bulsho ahaan waxaana laga dhaadhiciyaa dadka maskaxda faqiirka ka ah dadka qalbiga faqiirka ka ah ayaa laga dhaadhiciyaa asxaabiyi haddaan u noqono rasuulkeena caleyhi salaatu salaam dadka dhaqaalaha haysto ee dhaqaaliyahanka ah ama xoolaha dhaqdaan ama ganacsata ha ahaadaan qiimo weyn ayay ugu fadhin jireen maxaa yeele bulshada ayay maalgelin jireen dadka ayaa wax la cuni jiray dagaalada markay noqoto way ka qayb qaadan jireen dhaqaalaha sidoo kale rasuulkeena caleyhi salaatu salaam wuxuu ahaa ganacsada ayuu ahaa isagoo nin yar ah oo dhowr iyo labaatan sano jir ah ayuu bilaabay inuu ka shaqaysto ganacsi waa sidii ay isku barteen xaaskiisa koowaad ee khadiija radiallahu canhu so waxaa ogaataa marka adiga fikirkan ah lacagta waa shaydaan meeshaad ka keentaa lagaa rabaa bulshadeena ayaan ka keena maxaa yeele bulshadeena waa dad maskaxiyan faqiir ah sitaasi aan oga gudubno ee bulshadeena hataa qofka hadduusan u haysanin uu u aamino in waxa uu hela ay u barakoobayaan ha u badnaadaan ha u yaraadaan waxaan rabaa marka waxaa idinla wadaagi doonaa saddex arrimood ama saddex qodob oo ay muhiim tahay inaad fahamtid haddaa rabtid inaad dhaqaale yeelatid ama saddexdaasi qodob waxay kaa caawin doontaa inaad kasoo kacdid meesha maanta aad joogto oo aad noqotid qof dhaqaala leh waxaa jira buog la yidhaahdo happy money waxaa qoray nin qoraa ah ee jabaan ayaa qoray laakiin luuqada badanaa lagu turjuma buuggaas markaad akhrisid waxyaalaha aad ka baranaysid waa cajiib maxaa yeele lacagta qofkii jeclaado ee jeclaata qofkii neeca ee caaya ee cadow arkana way ka fogaataa taas waa maskaxiyan ahaan markaa buga waxyaalaha qodbada usoo qaadanaya aad bay muhiim yihiin dadka luuqada englishka ama carabi ku akrin karo bugaasi waxaa la dhahdaa happy money ama carabaad ku heli kartaa ama englishaad ku heli kartaa laakiin waxaa lagu qoray luuqada jabaanka saddexda qodob markaa maanta idinla wadaaga qodobka koowaad waxa weeyaan fikirka ah lacagta waa maal shaydaan lacagta waa lagu fasahaadaa lacagta wax fiican ma aha lacagta dadka haysto waa dad maxay ahday ilaahay ka furtay dadka lacagta haysto waa dad xun waxaasoo dhan fikirka ah waxaan rabaa inaad iska soo bixisid oo iska saartid halkaa iska dhigtid fikirkaasi isaga ah ee nagala soo dhaadhiciyay bulshadeena ka dhaadhacsan adiga maanta laga bilaabo haddaad doonaysa inaad ka duunaatid dadka kale dhaqaale aad samaysid ganacsada aad noqotid lacagay kusoo gasho iska siib fikirkaasi oo waxaa ku bedeshaa fikirka ah lacagta inay tahay simboli adeeg aad adeegsanaysid adeegaasoo daboolaya baahiyada loo qabo lacagta baahida nolosha adduunka lacag ma aha baahiyo badanoo lacagta ay xallin karin ayaa jiro oo dadka lacagta haysta xataa ay qabaan laakiin si baahiyadaada lacagta ay u daboosho waxaad ogaataa lacagta waa adeeg kuu fulinayo howlahaada aad u baahan tahay ee lacagta ay kaaga xiran tahay maxaa ka mid ah inaad raashiin soo gadatid cunto aad cuntid waad u baahan tahay lacagta ayaad adeegsanaysaa dhar ayaad u baahan tahay aad xiratid lacagta way ku xalinaysaa dharka ayaad soo qaadanaysaa lacagta ayaad bixinaysaa guri ayaad u baahan tahay aad leedahay ama aad kiraysatid lacagta ayaad ku bedelanaysaa gurigii waad kiraysanaysaa ama waad yeelanaysaa waxyaalaha sidaasoo kale waxaa la yidhaahdaa adeega daruuriga ah ayay kuu xalisaa ee aad u baahan tahay laakiin ma aha wax nafta la garab dhigo ma aha wax lagu bedesho naftaada sharaftaada cisigaada lagu bedesho ma aha lacagta dad baa waxay aaminsan yihiin maanta dunida ku nool ee cisigooda iyo sharaftooda lacag ku bedesho taasi ma aha lacagta waxaad aamintaa waa adeegyada aad isticmaalaysid oo caadiga ah ee kuu fuliyo arrimaha aad u baahan tahay taas aamin tan labaad lacagta marka aad heshid waa warqad ama waa lamber ugu jira teleefonkaada sida aad u maareyso ayayna noqonaysaa haddii aad balwad ku isticmaashid haddii aan waxaan ilaahay raalli kahena aad ku isticmaashid sidaas ayay kuu noqonaysaa waxaan wanaagsaneen haddii aad wax wanaagsan ku isticmaashid ee aad sadaqaysatid ee aad ku dhistid masaajido ee aad dadka ku caawisid garanaysaa ee aad xajka ku aadid ee aad dhar ku gadatid ee aad guryo ku gadatid ee wixii fiicano noloshaada anfacay aad ku isticmaashidna wax wanaagsanay kuu noqonaysaa hadba markaas sidaad ka dhigatid waa lacagta haddaad u aragtid inay lacag tahay shaydaan haddaad lacag noqotid dadka aad nacaysid waa sidaad adigu aragto waad nacaysaa laakiin markaad lacagta heshid ee dhaqaalaha uu kusoo gala haddaad tidhaahda dhaqaalahaada inteed maaraysid intaan waan sadaqaysanayaa intaan guri ayaan ku dhisanayaa intaas eh, waxaan ugu talagalay inaan xajka ku aado intaa waxaan ugu talagalay inaan dadka ku caawiyo inta macnaha lacagtaada waad maaraysa dhaqaalihii kusoo gala markaad hanti fiican hesho ama hanti la adno waayo waxaad soo barat sida lacagta loo maareeyo So, waxaa imaanaysaa markaa inay lacagtaada ku anfacdo inaad bulshada anfacdid sida asxaabihii rasuulkeena caleyhi salaatu salaam garabka ku siin jiray dagaalada lacagta ku bixin jiray dadka caawin jiray wax qaybsan jiray noloshii waxay noqonaysaa waxay kuu noqonaysaa mid iftiimayso lacagtaadana waxay kuu noqonaysaa wax wanaagsan soo marka hore daawad haddii aad rabtid inaad lacag yeelato ama ganacsi noqo ganacsada noqo ama siyaabo kale lacagta ku samee waxaad u baahan tahay maanta laga bilaabo maskaxiyan inaad iska dhaadhicisid inay lacagta wax fiican tahay inay lacagta tahay wax adeegaada adeeg ah ee kuu fulinaya danahaada inay tahay ee aad u baahan tahay si qurux badan inaad u raadisid si sharaf leh inaad u raadisid si wanaagsan inaad u raadisid markaad heshana aad ku faraxdid oo micnaheeda ah aad aamintid in ay wax wanaagsan kuu noqonayso So, maxay imaanaysa marka lacagtii adinoo xiriir fiican idinka dhexe marka aad aamintid ee aad halkaa dhigatid lacagta inaysan ahayn shaydaan lacagta inaysan ahayn fasahaad lacagta inaysan ahayn wax xun waware inaysan ahayn laakiin ay tahay wax caadiyan hadba saad u isticmaasho noqonayso waa sida mindidoo kale mindida marka aad haysatid oo guriga ay kuu taalo laba nooc baad u isticmaali kartaa inaad hilibka qudaarta waxyaalahaad u baahan tahay ay kuu jarto iyo inaad dad ku dishid ee aad ku dadaal tagtid ee aad dhibaato ku geysan labadaba way kuu noqon lacagtana waa sidoo kale laakiin iyada waxba dhib ma qabto iyada bilaayo ma wadato laakiin ficilka iyo saad u isticmaashid ayaa bilaayo noqon karta qodobka labaad ee haddii aad lacag doonaysid inaad baratid ama xirfad aad ka dhigatid aad u baahan tahay waxa weeyaan sida lacagta loo sameeyo inaad baratid how to earn money sida lacagta loo sameeyo lacagta looma sameeyo keli hal dariiq dadka waxay bartaan hal dariiq halka dariiq oo ah wax baro kadibna shaqo tag ee shaqaay waxaa la dhahdaa employee mindset maskaxda ah inaad saacadahaada iibsatid oo adiga aad lacagta u shaqaysid employee ayaa la dhahdaa waad shaqaynaysaa sideed saacadood toban saacadood eh, intay noqoto baad soo shaqaynaysaa mushaar baa lagu siinaya waxaana la dhahdaa employee mindset dadkoo dhan ayaa yaqaano waxaa la rabaa adi taa mid ka duwan inaad la timaadid oo xirfado aad baratid xirfadahaasi oo ku siinayo ilo badan oo dhaqaalo uu kaa soo galo xirfadahaasoo ku siinayo meelo badan ee aad wax ka samayn kartid waxa- oo aad xallin kartid si aad dhaqaalo u heshid bulshada intaad dhex martid maxay bulshada dhibaato u qabtaa maxay bulshada u baahan tahay ee aniga aan aqaanaa ee aan baran karaa ama xirfad ay noqon karto baahiyo badan ayaa jiro baahiyadaas soo kontrol den xirfad ahaan u baro kadib dadkii ayaa u baahan xirfadahaada dadkii ayaad baahidooda maxay aad daboolaysaa maanta haddii een, dadkeena qurbaha jooga aan idhaa haddaba qurbaha joogtaa waa shaqaysaa waxaad haysataa afar iyo labaatan saac sideed saac oo kamidaa shaqaysaa shaqada markaad kasoo laabatid saacadaha kale ee aad haysatid sideedda saac marka laga jaro labaatan iyo afar saacadood lix iyo toban saacadood ayaad haystaa lix iyo toban kaloo saacadood waxay ku lumiyaan inaad tiktok daawatid inaad facebook daawatid inaad waxaan macno lahayn waqti gelisid in ayaad waqti ku lumisaa intaad wax baranaysa marka laga soo tago haddii aad shaqaysid ka waran haddii saacadahaasi saacado qayb kamid ah aad gelisid xirfad aad baratid xirfadaasi aad isku daydid inaad ku shaqaysid imisaa meelaad imisaa ilooda lacagaa soo geli kartaa haddii aad tahay een, qof shaqeeyo sideed saacadood markuu kasoo laabta guriga jooga t v fiirsado ama baraha bulshada galo waxaad ku bedeshaa halka baraha bulshada iyo tvga aad geli lahayd sidee baad ku heli kartaa xirfad aad online samaysid maanta xirfadaha online aad bay u badan yihiin dhaqaalaha lagu samayn karo dropshippingkiyaa kamid ah affiliate marketkiyaa kamid ah advertisementigiyaa kamid ah ama social media business ha noqotaa kamid ah macnaha siyaabo badan ee lacagta ku samayn kartid aa jiro freelancer ayaad noqon kartaa macnaha haddii ka waran maalin kasta laba saacadood keli aad xirfadahan onlineka gelisid adigoo employee oo sideed saacadood shaqaynayo maalin kasta laba saacadood haddaad gelisid sanad laba sano saddex sano shaqadan inaad sii wadaysid makula tahay waxaa laga yaaba inaad part time u heshid ood isku filnaatid ee aad ka wareegtid laakiin marka hore waa inaad adiga la timaadid xirfadaha aad raadisid oo xirfadihii aad barato waqti aad gelisid ha degdegin inta badan dadkeena waxay jecel yihiin maanta inay wax galaan berrina lacag ka sameeyaan adduunka degdeg ma aha waqtiga ayaa isbuuxinaya adiga wax la imo sidaa darteed marka aad ogaatid inaad barato xirfadda ah sidee baan ilo badan oo dhaqaala ku kasban karaa noloshaada si automatic ayay isbedeleysaa dhaqaalahan si aad ogeyn ayuu kugu soo gelayaa lacagta inay kuu shaqayso siyaabo badan ayaa lagu kasbadaa maxaa ka mid ah inaad investor noqotid oo shilimaadka aad heshid bishii waxa kusoo gala qayb ka mid a aad maalgashatid haddii bil kasta labaatan iyo shan doolar aad maalgashatid oo meel aad ku darsatid sanad maxay kuu noqonaysaa lacag badan ayay kuu noqonaysaa haddaad boqol doolar bil kasta meel gashatid sanad maxay kuu noqonaysaa lacag badanay kuu dhali kartaa sidaa darteed waxaad ku bedeshaa mindsetka ah employee in aad xirfadaha badsatid labo in aad maalgashada noqotid oo investor aad noqotid saddex inaad isku daydid inaad adiga fikir adiga aad leedahay aad abuurto oo aad noqotid qof fikir isaga uu leey samaysan karo tusaaloo kale haddii aad tidhaahdid ani waxaan rabaa inaan soo saaro barafuuno dadka ay jecel yihiin ayaan soo saaraya dhirta haddii aad baratid dhirta siyaabo kala duwan ayay u caraftaa waxaa laga sameeyaa barafuuno waxaa laga sameeyaa waxyaalahan laisku carfiyo dad ayaa soo saara waa maskax qof u keena sideebaad adigana wax aad leedahay aad kusoo saari kartaa ee bulshada ay u baahan tahay fikir xirfado baro then business aad leedahay soo saar waxaa la dhahdaa marka business owner inaad noqotid oo adiga fikir adiga aad leedahay aad keentid ee fursad aad u bedeshid inaad investor noqotid ee kambaniyaasha kale ama shirkadaha aad maalgashidid oo siyaabaha lacagta lagu sameeyo oo lacagta ay adiga kuugu shaqayso maanta laga bilaabo waxaad tidhahdaa lacagta waxaan doonayaa inay ii shaqayso laakiin ma doonaya inaan aniga u shaqeeyo waayo haddaad embloyi tahay saacado badan aad shaqaysid lacagta adaa u shaqeeya laakiin markaad maalgashado tahay ama aad business leedahay lacagti ayaa kuu shaqaynayso adigana waad caawinaysaa so marka baro sida lacagta ay kugu shaqayso iyo dhinaca kale sida lacag badan dhaqaalo badan ee xirfadahaaday u bataan dhaqaalahaada u bato aanmo qodobka saddexaad ama xirfadda saddexaad ee aan maanta idin la wadaaga daawadayaal waxay tahay lacagta marka aad samaysid waxay u baahan tahay maareen sida loo maareeyo inaad baratid dad ayaa lacago badan sameeya maanta dadkeena qurbaha joogaba aan irahda haddaad joogtid yurub ama haddaad maraykan joogtid lacagaa kusoo gasho yurub haddaad joogtid ama mushahara kusoo gala lacagaad qaadataa maraykan haddaad joogtidna oo aad shaqaysanid sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu jeg kusoo dhaca isbuuc kasta lacagay kuusoo dhacdo lacagahaasi kusoo galo ma og tahay si aadan ogeyn inay kaaga baxaan suuqa tegaysaa waxaad rabta soo adeeganaysaa balaan ma lihid qorshe malid waa iska soconaysaa waxaad u baahan tahay markaa wax la dhahdo personal finance inaad baratid oo ah dhaqaalaha kusoo gala budgeting inaad u samaysid budgeting maxaa la dhahdaa budgeting waxaa la dhahdaa qofka inuu barto incomeka soo galo waa dhaqaalaha incomeka iyo expenseska qofka ka baxo waxyaalaha uu u isticmaalay inuu si fiican u barto sidoo kale qaybtaasi waxa soo hoosgelayso inaad baratid sida wax loo maalgashado qofka hadduu uusan saving samayn karin ee lacag meel dhigan karin inaad meel lacag ku darsatid ama bangi ku darso bangiya waxaa la helaa hadda islaamig ah ee ribo ay kaasoo raacaynin ama shirkada ku darso ama dahab gasho ama ganacsi socda wax ku dhex tuuro hadda businessyada aad ayay u fara badan yihiin haddaad ka waran dadka ganacsatada aad tidhaahdid bil kasta niyo waxaan kugu darsanayaa konton dollar inoo shaqee hawsha inoo wad waa faa'iido isku day inaad ganacsi wax ku darsatid isku day inaad adiga businessi aad leeda aad bilowdid isku day macnaha noqo qof maxay ahayd wax meel gashan karo beri waad u aayaysaa sidoo kale markaad maareynta baratid waxaa yaraanaya isticmaalkaadi faraha badan waxaa badnaanaya inaad wax safe garaysatid ama maalgashi noqo ama meel dhigo gabdhahoo kale dahabka haddii ay lacagta dahabka meel dhigtaan aad bay u anficaysaa sidoo kale qaybta maalgashiga waxaad samayn kartaan lacagaha onlineka ah ee criptoga la yidhaahdo aad ayaan idinkula talinaya dadka raba inay saving sameeyaan inay cripto gashtaan waayo suuqa cripto koynanka markay dhacsan yihiin ayaad gadanaysaa waad dhiganaysaa markay koynankaasi ay sare u kacaan ilaa umay sanado qaadato faa'iido badanaad ka faa'iidaysaa hadda tusaalo kale dadkeenii waxaa jiro dad aan isla bilowna inaan maalgashano lacagta cripto sanadkii labadi kun labaatan iyo kowgii labadi kun labaatan iyo kowgii dadkii bitcoin ama cripto maalgashaday labadi kun labaatan iyo labadoo dhan way la fadhiday suuqa hoos u ahaa labadi kun labaatan iyo saddexdii way la fadhiday labadi kun labaatan saddexdii bishii december ay soo kacday labadi kun labaatan iyo afartii bishii february iyo january lacagaha ugu badnaa ayaan ka sameynay lacagihii aan laba sano ka hor maalgashanay dad badana hadda ii duceeyo siyaabihii aan u tusay say u maalgashan lahaayeen ay uga faa'iideen maanta ay dhaqaale fiican uga heleen markii bitcoin uu gaaray toddobaatan iyo saddex kun oo dollar dadkii markaa lacagaha maalgashanayay bitcoin markuu ahaa labaatan kun markuu ahaa sideed iyo toban kun markuu ahaa labaatan iyo shan kun dadkii gashtay markuu gaaray suuqi uu kacay uu gaaray toddobaatan iyo saddex uu gaaray dadkii lacagihii hoose ee raqiiska ahaa qaato dhan way usoo kaceen faa'iido badan ayay ka heleen soo marka qofka haddii uu doonayo inuu maalgashi sameeyo suuqan cripto markaad maalgashanaysid waad iska fiirinaysaa lacagaha lacaga way jiraan xaaraan ah ribo ay ku jirto waad iska ilaalinaysaa xitaa haddii aad rabtid inaad saving samaysatid oo aadan rabin inaad coinanka maalgashatid saving waxaad ku samayn kartaa qaybta u s d t-ga lacag kuguma kordhayso waxna kaama dhimaayaan saving kuu noqonaysaa maanta arrin waad la baxaysaa waad keedsanaysaa kadibna hadhow maalgashi aad u bedelan kartaa marka suuqa cripto labadaba wuu kuu samayn karaa maalgashina wuu kuu noqonayaa savingna wuu kuu noqonayaa waa banka adiga aad leedahay ee adiga aad maamushid cid kale aysan gacanta ku haynin ayaad ka dhex samaysanaysaa dhaqaalaha waxaan rabaa daawadayaal inaad ogaataan maanta haddii aad mushahar heshid ama shaqo heshid berri mushaharaad helaysaa isbuuc kadib ama bil kadib mushaharaad helaysaa laakiin markaad rabtid inaad business samaysid inaad maalgashi samaysid inaad dhaqaale ahaan isbedeshid maanta iyo beri kuma imaanayso waqti badanay u baahan tahay tusaalo kale haddii sanadkan aad bilowdid inaad ku shaqaysatid nidaamkan la yiraahdo mindsetkan entrepreneurshipka la yiraahdo ee aad ka guuraysid employeega ee aad noqonaysid lacagtan adiga kuu shaqaysa aad doonaysid ama ganacsi ha noqoto ama maalgashi ha noqoto ama investor ha noqoto ama business adiga aad leedahay samee ha noqoto ama ilo badan oo dhaqaalo xirfada ha noqoto waqtiay u baahan tahay ee macquul ma aha maanta inta soo gashay berri inaad samaysid waqtiay u baahan tahay marka waxaan rabaa daawadayaal inaad u fikirtaan fikirka ah number one horta lacagta inaad saaxiib ka dhigatid oo aad u fikirtid inaad ogaatid lacagta shaydaan ma aha lacagta waxa wax fasahaadiye ma aha adigay kugu xiran tahay ee lacagta inaad jeclaatid ee aad saaxiib ka dhigatid ee ay kuu noqoto adeeg kuu fuliyo danahaada fikir ahaan inaad taa iska dhaadhicisid inaadan heli kartid dadka qaar waxaa lagu brograamiya aad lacag ma heli kartid inaad ogaatid lacagta cid kaa xirta ma laha lacagta qabiil ma laha lacagta midib ma laha lacagta diin ma laha hadba ciddii samaysata ee ka taxadarta ayaa helayso ee ay jeclaato so inaad maskaxiyanan iska dhaadhicisid in maanta laga bilaabo aad lacagta saaxiib la noqotid ee aad xirfado badan baratid ee aad sidaad ku samayn lahayd aad raadisid iyo qodobka labaad oo ah inaad baratid sida loo sameeyo lacag badan ama sida xirfado loo sameeyo inaad baratid iyo qodobka saddexaad oo ah inaad baratid sida loo maareeyo waxa kusoo galo maalgashina loo sameeyo dhaqaalo badanna uu kusoo galo saving aad u samaysid u noqotid qof wixiisii qorshe ay u leeyihiin balaan iyo iyo hadafyo iyo balaan cadcad u leh xataa markaad hadda cripto maalgashanaysid sidoo kale iska soco laguma maalgashado waa inaad og tahay lacagaha aad maalgashanaysid lacagaha saddex qayba loo kala qaada inaad rabtid haya income oo ah lacag lacagaha qaaliga ah sida bitcoin maad gashanaysaa dad waxay leeyihin bitcoin aan gashana bitcoin waqti kasta lama galo ma lacagaha dhexe ayaad gashanaysaa oo meelaha dhexe jooga oo aana sarreyn aan hoosay ma lacagaha hoose bilowgaad qaadanaysaa waa inaad qorshe leedahay wax kastana sidaas oo kale qorshe ayay u baahan yihin nolosha naftirkeeda qorshe ayay u baahan tahay haddii aan soo koobo daawadayaal qof kasta ee maanta zero haysto haddii uu fahmo fikirka ah lacagta inay saaxiib u ka dhigto lacagta inay tahay adeeg u fulinayo danahiisa lacagta inay isaga ku xiran tahay siduu u isticmaalo sidaa darteed bedel mindsetkii ahaa ee faqiirka ahaa nugula shubo ahaa lacagta waa shaydaan lacagta waa fasahaad lacagta ku fasahaadinaysaa lacag ha raadsanin lacag ha raadinin lacag ha yeelanin iska bedel waxaad tiraahdaa lacagta aniga ayaa hogaaminaya sidan aniga ka dhiga ayaa noqonaysaa waana helayaa insha allah waa dadaalayaa xirfadahana waa badsanaya huwaalo waad helaysaa markaad heshana maalgashi samee saving samee sidoo kale waxaad samaysaa inaad maareysid wixii kusoo gala aad ogaatid wixii kaa baxa aad ogaatid meesha kaaga baxda aad ogaatid wixii aad ugu talagashay sadaqo wixii aad ugu talagashay inaad horumar ku samaysid waxaad ugu talagashay inaad dadkaada ku caawisid waad kala qiimeynaysaa intaas ayaan baranayna aad baad umahadsantiin daawadayaal ramadaan mubaarag inaad wanaagsantiin ayaan rajaynayaa haddii muuqaalkan aad ka heshay ood isleedahay noloshaada waxbuu ka bedelayaa ama waxbaad ka baratay dad kale laga yaabaa inay u baahan yihiin sii sheergaray si uu u gaaro dadkaas kale sidoo kale adi haddii aad cusub tahay haddaadna soo booqatay facebooka follow garee sidoo kale youtubeka haddaad igala socotid ha ilaabin subscribe inaad ahdid haddii aad podcast ha igala socotidna batoonka hoose ee subscribe-ka taabo gambaleelkana ha ilaaba inaad taabato si uu kuugu soo dhaco muuqaalada aan soo geliyo aad baa idin salaamayaa